Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalk iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa maanta kulan wadatashi ah ku qabatay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulanka maanta ayaa loo qabtay howlwadeenada wasaaradaha Jubbaland iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Isku imaatinkan maanta wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ay soo qabanqaabisay ayaa daarana ansixinta siyaasadaha maamul daadejinta iyadoona markaasi noqon doonto kala saaridda waajibaadka kala duwan ee heerarka dowladda. Siraaji Sheekh Aadan agaasimaha waaxda gobolada iyo sidoo kale dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa kasoo qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay si wacan uga faa'iideystaan kani eh, wuxuu ku saabsan yahay sida ciwaanka idinka muuqata hortiina yaalla Eh, wax la yidhaahdo siyaasadda dowladaha hoose ama daadejinta sarveyska ama eh, khidmaadka dadka eh, in loo daadejiyo loo dhoweeyo waxaad la socotaan dalkeenu waa federaal Eh, saddex lakab oo iskaabaya oo is-hoos yaal uu ka kooban yahay dalku Eh, federaalka waajibaad gooni ah buu leeyahay iyo waxyaabo u gaara stateku sidoo kaleeto wuxuu leeyahay shaqooyin gaara iyo waxyaabo u daadejiyo iyo waxyaabo isagoo mas-uuliyaadkiisa Eh, waxaa ka sii hooseeya eh, dowladaha hoose oo iyaguna dowlad kaloo hoose ah maanta marka waxaan ka hadlaynaya ama aan rabno aan isugu inaan ka discuss karayno ama aan ansixino waxa weeyaan eh, shaqadii ka timid federaalka ee soo martay stateka ayaa waxaa la rabaa in loo geeyo qofkii ceelka joogay ama tuulada yar ku noolaa ama beerta ku lahaa tuulada dhinaceeda ku lahaa adeegaasaa la rabaa marka in eh, la xaqiijiyo waa laga soo shaqeeyey wasaaradduna way ka soo shaqaysay khayralaas iyo howladeennada wasaaradda iyo eh, expertska loogu talagalaa muddo ka soo shaqaynaya shaqadaas Eh, wuxuu marayaa marka maanta validationkii uu marayaa in eh, la ansixiyo wixii haddii aan eh, yaro faahfaahiyo ama si kale aan u dhigo eh, wasaaradda waxbarashadu tusaale markaan usoo qaato raallina ahaade waxbarashada wax ka yar ogahay Eh, door bay ku leedahay Eh, markii federaalka la joogo dee wasaaradda federaalku door bay leedahay oo dhinaca waxbarashada ah shaqooyin badan bay haysaa waxyaaba u gaara baa jira oon lagu qabsan karin stateka markaan joognana waxyaaba gaar ay leedahay iyaduna oo eh, waxbarashadii ah Eh, waana la ogyahay waa la yaqaana waana la isla ogyahay marka su-aasha taagana waxa weeye markii degmo la tago eh, tuulooyinkeenna ama degmooyinkeenna aan tagno waxbarashadii door intee la eg ayay degmadu eh, ku leedahay weeye